الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل استقبال القبلة qiblada ujeesashadeedu fadliga uu leeyahay baabkii ka warramayay weeye yastaqbilu waa qaabilayaa biatraafi rijlayhi ay alqiblata qibladii biatraafi rijlayhi labadiisa lugood darafyadooda oo ah faraha ayuu ku qaabilayaa qaalahu abuu xumayd abuu xumayd baa sidaa yidhi can innabiyi sala allahu calayhi wasalam isagoo ka warinaaya rasuulka markaa xadiidka abu xumayd asaacidi isagoo mawsuul oo sanadkiisu xidhiidhsan yahay waxa uu ku keeni doonaa bukhaari fii abwaabi sifati salaa waxaana xadiidkaa ku sugan ana nabiya kaana idaa sajada istaqbala biatraafi rijlayhi alqibla rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu sujuudo faraha lugaha ee hore waxa uu jeedin jiray xagga qiblada bukhaarina raximah allahu tacaalaa soo aroorinta xadiidkan halkan uu ku soo arooriyey waxa uu uga jeedaa inuu caddeeyo sida mashruucii inay tahay alistiqbaalu bijamiici maa yumkinu min alacdaa xubin kasta oo jidhkiisa ka mid ah oo ay suurtagal tahay xagga qiblada inuu u jeediyo inuu qiblada u jeediyo ayaa mashruuca xataa faraha hore lugahana haku aha ha ka ahaatee qaala raximah اllah xadaanaa camr bnu cabaas camr bnu cabaas abu cuثmaan alahwaazi albasri qaala xadaana bnu mahdi wa cabduraxmaan ibnu اlmahdi alimaam ashahiir abu saciid اlbasri qaala xadaanaa mansuur ibnu sacdi can maymuun ibnu siyah maymuun ibnu siyah siyah waa magac farisiya macnihiisuna uu yahay alaswad can anas bni malikin qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yihi man sallaa qofka tukada salaatanaa salaadayadan oo kale wastaqbala qiblatanaa qibladayadana qaabila wa akala cuna dabiixatanaa waxaanu gowracno haddaan muslimiinta nahay fadaalika kaasi almuslimu muslimkii weeye alladii muslimkaasoo lahu isaga ay u sugnaatay dimmat ullah ilaahay cahdigiisii iyo magangelintiisii iyo wa dimmatu rasuulihi iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ammaankiisii magangelintiisii iyo cahdigiisii walaa tukfiru allaha fii dimmatih ilaahay subxaana wa tacaala ballankiisaasi ha jebinina oo bimacnaa cidda ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaaliyey ee ilaahay nabad iyo badbaado uu siiyey ciddaasi ha dhibaataynina dhiiggoodana ha daadinina marka xadiidku awalan waxa uu tusinayaa fadliga istiqbaalu lqibla macanaa qiblada in loo jeesto marka la tukanayo fadliga istiqbaalkaasi uu leeyahay waxaana laga qaatay fadligaasi ama bukhaari raximah allahu tacaala uu ka istinbaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay salaaddii haddana waxaa gooni u sheegay istiqbaalu lqibla oo ka mida shuruudu salaa taasina waxa ay tusinaysaa tacdiimu sha'ni alqibla qiblada arrinkeeda sida loo weyneeyey iyo salaaddu inaanay ansax ahayn haddaan qiblada loola jeesan walmiraadu bilqiblati hunaa waa alkacba kacbada ayaa loo jeedaa qofkii markaa qibladaasi salaadaa tukadee qibladaasi qaabila sifaadkaa laga helo waxay taasi calaamad iyo daliilu tahay inuu yahay muslim ilaahay subxaana wa tacaala magan u ah oo in xaqdarro lagu dhibaateeya aanay bannaanayn waxyaabaha qofku uu ku helay fadligaasna waxaa ka mida istiqbaalu lqibla man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana wa akala dabiixatana waxaa kaloo bukhaari raximah allahu tacaala halkan uu inoogu muujiyey qofka musalligaa inay tahay in xubnihiisa oo dhan inta karaankiisa uu qaabilsiiyo kacbada ama xagga qiblada u jeediyo arrinta noocaasna waa ku dhaqmi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka abuu xumeyd aynu ku aragnay wa kadalika asaxaaba walihaada buu uhi taawus maa ra'aytu musalliyan ka hayati cabdillaahi bni cumar ashadda istiqbaala lilkacba biwajhihi wa kafayhi wa qadamey qof tukanaaya oo ka qaabilis og kacbada ibnu cumar ma arag wejigiisa iyo labadiisa kaf marka uu sujuudsan yahay iyo waxa weeyaan lugihiisa intaba waxa uu ujeedin jiray xagga qiblada qaala ibnu cumar ida sajada axadukum falyastaqbil biyadayhi alqibla fainahumaa yasjudaani maca alwajhi midkiin marka uu sujuudo gacmihiisa ha u jeediyo xagga qiblada waayo wejigu marka uu sujuudo iyaguna waa la sujuudaan acdaau sujuud ayay ka mid yihiin wa qaala naafic kana bnu cumar ida sallaa istaqbala alqiblata bikuli shay xataa binaclayh wuxua ibnu cumar marka uu tukanayo manaa xubnihiisa oo dhan waxa u jeedin jiray shay kastoo isaga ka mid a qiblada xataa hadduu kaba ku tukanayo kabihiisu xagga qiblada ayay u jeedi jireen waxaana ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim ay yidhaahdaan istiqbaal lqibla horta sida hore aynu usoo sheegnay waa shartun lisixati salaa oo qofka salaad farala markaa tukanaaya filxadar jooga ama sunno filxadar ku tukanaaya qiblada markaasi aan qaabilin salaadiisu ansixi mayso oo shardi ayaa ka maqan ahlucilmiguna waa ku ijmaaceen oo taa waa isku waafaqsan yihiin xaalado markaa kooban ayaa jirta oo qofka istiqbaalu lqibla uu ka dhacaayo xaaladahaas waxaa ka mid a cinda shiddati alkhawf marka baqaha darani uu jiro ama qofku ha ka baqanaayo bani aadam ama bahal ama wax kaloo dhibaateynayaba fain khiftum farijaala aw rukbaana qaala ibnu cumar mustaqbil alqibla wagayra mustaqbiliha xukmu rafci ayaanu leeyahy xadiidka ibnu cumar haddaad baqataan idinkoo lugeynaya iyo idinkoo gaadiid saaranba tukada buu ihi ilaahay ibnu cumar wuxuu ley ana idinkoo qiblada u jeeda iyo idinkoo ka jeedaba waa cinda shiddati alkhawf waxaa la mida qofku hadduu yahay qof bukaan oo aan kici ka lahayn cid markaa qiblada u jeedisaana aanay jirin oo marka uu yahay caajiz can istiqbaali alqibla aanu awoodin qiblada inuu qaabilo waxaa iyaduna la mid ah haddii uu yahay qofku musaafir oo uu tukanaayo salaad sunno ah marka u horeysa salaadaasi uu xidhanayo gaadiidka uu ku dul tukanayo ayuumuu qiblada u jeedinaya kadibna salaaddiisa waa iska wadanaya dhinacay doonayso daabaddaasi ha u jeysatee ama mid nool ha noqoto ama mid mooda ha noqoto istiqbaalku marka wuxuu ku xaasilayaa qofku inuu u jeesto haddii qibladii markaasi aanay u muuqan oo aanu ahayn mushaahid lilkacba inuu jihadaasi qaabilo sida insha allahu tacaala bukhaariba u baabaysan doono inuu arki doono haddii kacbadii uu arkayana laabudda an yastaqbila cayna alkacba kacbada lafteeda inuu qaabilo ayaa waajib ku ah qaabilistuna waxay ku xaasilaysaa inuu xagga dhinacaas inuu u jeesto laakiin sida afdalkae akmalkahay waxay tahay inuu intaa ka kordhiyo sidaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu samayn jiray xadiidu abi xumeyd ku sugan saxaabaduna ay kaga dadeen sida cabdillaahi bni cumar oo kale waa inuu isku dayo macanaa xubin kasta oo qiblada uu qaabilsiin karo inuu qaabilsiiyo macanaa uu sameeyo taxari iyo dadaal dheeraada dadki markay tukanaya waxaa arkaysaa markay sujuudaan kuwa gacmahooda xagga iyo xaggaa u kala jeedaan oo qibladii ay ka jeedaan ama sidan isugu soo jeedinaya faraha lugaha waxaaba laga yaabaa inay saa yihiin oo saa u gogla yihiin oo qibladii ay kaba jeedaanba waa inuu markaa qofku ku dadaalo xubin kasta oo jidhkiisa ka mida oo ay suurtagal tahay inuu xagga qiblada u jeediyo inuu u jeediyo waa inuu ku dadaalo waxaa xadiidkan markaa laga qaadanayaa inaan qofka dhiiggiisu ku ilaashamahayn bimujaradi shahaadateyn macanaa shahaadateynka waa lagu islaamo oo diinta ayaa lagu soo galaa qofkii kaafirka ahaa hadduu shahaadateynka la yimaado waa islaamaya waa haddii weliba aanu hayn mid marka hore shahaadateynka qirsanaa laakiin gaalnimo kale ku sifaysnaa hadduu marka horeba shahaadateynka qirsanaa sida yuhuud oo kale ashhadu an laa ilaha illah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah waa iska odhan karaan nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam rasuulnimo umay diidanayn laakiin inuu yidhaha rasuul ila alcarab bay aaminsanaayeen marka yuhuudi hadduu yidha ashhadu an laa ilaha illah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah macnaa intaasoo qura ku islaami maayo waa inay intaasi raacdo wax muujinaaya annahu yu'min bicumuumi risaalati nabiyi calayhi asalaatu wasalaam ila annaasi kaafa inuu rumaysan yahay macnaa risaaladan iyo fariintan rasuulku uu siday in dadka oo dhan ay ku socoto markaa qofku markuu shahaadateynka uu ku soo galo diintii islaamka waa inuu la yimaado xuquuqdii shahaadateynku ay lahaayeen laabudda an yaquum bixuquuqiha wa aakadu xuquuqiha wa aلsalaa xuquuqda waxa weeyaan shahaadateynkana waxaa u adag salaada walihaadaba xadiidkan si gaara loo xusay oo rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uhi man salaa salaatana wاstaqbala qiblatana oo laa shaka ka waxa weeyaan salaada muslimiinta tukanayaa waa mid ay u horeysay shahaadateynka inuu la yimi oo horta waxa weeyaan uu islaamay waxaana markaa qiblada halkan loogu sheegay iyada oo salaada ka mida arrinkeeda ayaa la weyneynaya waxaana la muujinayaa inay shardi u tahay sixatu aلsalaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ana umuura annaasi maxmuulaة calى الظaahir duuna baطiniha dadku wixii ay muujistaan ayuun baa lagu xukum siinaya oo qofka calaamadihii muslimiintu ay ka muuqdaan sida tukashadii salaada qaabilitaankii qiblada cunitaanka uu cunayo waxyaabaha ay muslimiintu gowracaan qofkaasi dee daahirkiisu wuxuu tusinayaa iyo muuqaalkiisu inuu yahay muslim taasaa lagu xukum siinaya baatinkiis iyo wixii u qarsoon ilaahay baa og marka faman adhara shacaa'ira addiin buu yihi alcayni faman adhara shacaa'ira addiin ujriyat calayhi axkaamu ahlih maa lam yadhar minhu khilaafu dalika qofka shacaa'irtii calaamaadkii diinta islaamka muujista axkaamtii muslimiinta diinta islaamka waxa weeyaan ku dhignayd ayaa lagu dareerinaya intaan wax taa khilaafsani aanay qofkaasi ka muuqan ilaa uu leeyahay hadduu soo galo qof dhulka islaamka isagoo dharkii muslimiinta lagu yaqaanay gashan dee inuu muslim yahay ayaa lagula mucaamaloonaya lagu xukum siinaya ilaa lagu arkaayo ma yukhaalifu dalika wax taa waxa weeyaan khilaafsan oo inaanu islaam ahayn muujiya ama ina tusiya waxaana taa u markhaati kacaaya qowl allahi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ida darabtum fi sabiili اllahi fatabayanuu wala taquluu liman alqى ilaykum الsalaama lasta muؤmina ilaahay wuxuu leeyahay muslimiinta marka jihaad aad ku jirtaan aada isaga hubsada dadka ee qofku xaalad dagaal buu ku jiraa walihaadabaa dardaarankan gaarkaa la siiyey inaanu ku degdegin dadka dilkooda iyo leyntooda nacam qofka markaa idin salaama ha odhanina muslimatiida salaanta waad waad iska leedahay ama waad ku gabanaysaa un xadiidu usamana waynu garanaynaa ninkii kaafirka markii hore ah laa ilaha illa allah markuu ku dhawaaqay ee usama ibnu zayd radia allahu canhuma uu dilay isagoo isaga ay la noqotay in ninkan aan aanay islaamnimadu ka dhabahayn ee uu ku gabanayo sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalka ugu adkeeyey si fiican baynu u garanaynaa kayfa tafcal bilaa ilaaha ila allah ida jaءat ywma alqiyaama rasuulku waa ugu muujiyey waajibku inuu ahaa ninkaa wixii ka muuqdo inuu ku xukum siiyo waxa uu isleeyahy qalbiguu kaga jiraa inaanu ku xukum siin walihaada baa rasuulku halla shaqaqta can qalbi miyaad qalbigiisa jeexi bal si aad u kala ogaato inuu yidhi kelmaddan isagoo ku gabanaayo iyoynay ka dhabahay macanaa dee mana haddii qalbigiisa la jeexana xataa lama ogaan karo oo wax ku qoran maaha macanaa waxa baatinkee kaa qarsoon ee aanad gaadhi karin adigu axkaam ha ku dhisi intaa kuu muuqata qofku wixii uu ku hadliyo wixii uu muujistay waxa weeyaan ku xukumsii macnuhu waa sidaas waxaana ahlucilmigu tilmaamaan sida sheekh maxamed ibnu ibraahim aala sheikh muftigii sheekh ibnu baas ka horreeyey buu ahaa kitaabka waxa weeyaan uu ku sharaxo kashu shubahaadka dadku inay yihiin saddex nooc saddex qaybood qof waxa weeyaan calaamadii islaamka mooyaane wax kale aan lagu arag kaa waxaa waajiba in waxa weeyaan calaamadaha islaamka axkaamta ka dhalanaysa oo hadda inuu qofkan yahay muslim yucaamil mucaamalat almuslimiin in lagu xukum siiyo iyo qof lagu arkay manaa ma yukhaalifu alislaam wayaqtadi alkufr islaamnimadii khilaafsan oo gaalnimo keensanaya kaana waxa uu muujistay baa lagu xukum siinaya iyo qof arrinkiisa laga shakiyey wa hada yutawaqaf fii amri kaana arrinkiisa waa laga istaagayaa ilaa la iska hubsanayo ya ayuha aladiina aamanuu ida darabtum fi sabiili اllahi fatabayanuu wala taquluu liman alqى ilaykum الsalaama lasta muؤmina walihada xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku leeyahay xadiidka usaame marka uu sharaxaayo waxaa laga qaadanaya qofka arrinkiisa uu ishkaal galo ee ay ku caddaan weydo ma muslim ba mise muslim maaha inaad ka istaagto ilaa arrinkiisu uu dhinac kuugu caddaanayo macanaa muslim intii aad dili lahayd kaafir ha badbaado waayo muslim in la dilaa waa muxaram qaطcan kaafirka dilistiisuna mar walba ma aha waajib oo islaamku wuu ogolayo qofku isagoo kaafir oo gaala haddana inuu noolaado oo ka kaafirka xataa laa yuqtalu likufri gaalnimadiisa awgeed loo dili maayo wa ilaa lamaba ogolaadeen in kufaarta ay noqdaan dhimiyiin ama cahdi iyo sulxi lala galo caruurtooda oo dee xukmu kufaar le fi dunya iyo dumarkooda iyo dadka aan dagaalamayn ha dilina dee lama yidhaahdeen haddii likufrihim waxa weeyaan loo dilaayo qaala raximah اllahu taعaalى xadaثana nuaym nucaym ibn xamaad alkhuzaaci qaala xadaثana ibn mubaarak wacabdullahi ibn mubaarak can xumaydin aلطawiil can anas ibn malik qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam umirtu waxaa la ifaray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah faidaa qaaluuha laa ilaaha ila allah markay yidhaahdaan oo wasalluu ay tukadaan salaatanaa salaadaydan oo kale wastaqbaluu qiblatanaa qibladeydana ay qaabilaan wadabaxuu dabiixatanaa oo ay sidaan wuxu gowracaynana u gowracaan faqad xarumat calayna waxaa xaaraannaga mamnuucnaga a dimaahum dhiigooda iyo wa amwaaluhum ilaa bixaqihaa xaqeeda inaan ku daadinno ama aan ku qaadno mooyaane macnaa meel islaamku uu baneeyey in dhiiggiisa la daadiyo ama xoolihiisa isagoo raalli ka ahay laga qaado wa xisaabuhum cala allah xisaabtooduna ilaahay bay subxaana wa tacaala u taallaa oo wixii bimacnaa u qarsoon ee khilaafsan islaamnimadaasi ay muujisteen annagu quluubtooda ma gaadhi karno taa ilaahay baa ka xisaabin doona yowma tubla saraa'ir maalinta waxaa laabaha ku qarsoon la muujin doono oo la idhaarin doono marka xataa yaquulu laa ilaaha ila allah laa shaka waxaa la socota macnaa wa ana muxameda rasuulu اllah dee ku soo aroortay riwaayaadka ama axaadiidka qaarkood sida xadiidka cabdillaahi bni cumar oo kale radia allahu canh xadiidkanna waxaa khasisaysa adilada kale ee tilmaamaysa gaalku inuu in la dilo iyo inuu islaamo inay wax u dhexeeyaan xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in dagaalka la wadayo ilaa ay islaamayaan dagaalka lagu wadaayo laakiin adilo kale ayaa waxay tusisay in dagaalka laga joojinayo iyagoon islaamin haddii tusaale ahaan ay ogolaadaan islaamnimadii waa diideen waxay ogolaadeen aljizya xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun hadday dhahaan diinteedasaan iska haysana laakiin jizyaanu ogol lahay dee markaa dagaalka waa laga joojinaya aayaddaasina waxay ka mid tahay adilada xadiidkan khasisaysa wa kadalika xadiidka muslim warinayo xadiidu thawbaan oo isagana rasuulku uu tilmaamay in saddex arrimood loogu yeedho saddexdaa arrimood waxa weeyaan dagaalku u dambeeyo inay islaamaan hadday diidaan inay jizye bixiyaan hadday diidaan in lala dagaalamayo marka laa shaka adiladaa kale xadiidkan inay fasirayso oo ay khasisayso oo xataa yaquulu laa ilaaha ila allah iyagoon laa ilaaha ila allahba weli aan odrhan in laga daayo waxa weeyaan la dagaalanku inay jaa'is tahay ama ay bannaan tahay waxaa xadiidku uu tusinayaa fadlu laa ilaaha ila allah iyo inay tahay kta qofka dhiiggiisu uu ku noqonayo macsuum iyo maalkiisu iyo laa ilaaha ila allah sida xadiidkii hore o kale in iyadoo qura afka uu ka yidhi uun inaanay qofka waxba u tarahayn waa inuu raaciyo xuquuqdeedii faidaa qaaluuha wasalluu salaatana wastaqbaluu qiblatana wadabaxuu dabixatana hadduu laa ilaha illaa afka uu ka idhaahdo salaaddii uu diido ama uu waxa weeyaan qibladii diidu qiblo kale iska samaysto oo tii berigii hore u tukan jiray uu isaga tukado ama dabaa'ixdii muslimiinta uu leeyahy xaaraan bay iga tahay oo cuni maayo kaasi laa ilaaha ila allahdaasi waxa weeyaan ilaalin mayso waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa salaada qofka waxa weeyaan dhiiggiisa ilaalinaysaa waa salaat اlmuslimiin almashruuca fi اlkitaab almunazl calى الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam waa salaadan waxa weeyaan muslimiintu ay tukadaan ee ilaahay uu ku sharciyey kitaabka uu ku soo dejiyey nebi maxamed salaada ila alkacba loo tukado oo hadduu u tukado intuu idhaha waan islaamay haddana qibla mansuukha uu tukanayo weli fahada laysa bimuslim walow shahida shahaadaة الtawxiid wa dabaxa dabixatana ama wa akala dabixatana waxaa laga qaadanaya annahu laa budda min iltizaami jamiici sharaa'ic اlislaami daahira waa inuu aqbalo qofkani sharaa'icdii islaamka ee daahirka ahay kelimatu liltizaam loogama jeedo camal iltizaamka asalkiisa waxaa looga jeeda alqabuul walinqiyaad waa inuu aqbalo sharaa'icda oo qofku dee isagoo ilaahay caasiyey inuu khilaafo sharaa'icda waa dhici karta laakiin waa inuu aqbalo sharaa'icda sharaa'icda daahirka muuqatana waxaa u waaweyn aklu dabixati اlmuslimiin wamuwaafaqathm fi dabixatihim faman imtanaca min dalika falaysa bimuslim qofka muslimiinta isagoo le waan islaamay haddana dabaa'ixu lmuslimiin cuni waaya oo yidhaahdo waxaas ay gowraceen aniga xalaal iima aha kaasi muslim maaha oo sharaa'icdii islaamka waxaa ka mid ahayd ee waajibka ahayd inuu aqbalo an yaakula min dabaa'ix lmuslimiin macanaa an yaqbal ana dabiixatahum xalaalu lahum inuu aqbalaabay dabiixay inay xalaal hilibka qofku cillo kale de waa isaga dayn karaa camaliyan laakiin inuu aqbalaabay ahayd in dabaa'ix lmuslimiin ay xalaal u tahay waxay muslimiintu gowraceen lakiin hadduu leey waxay muslimiintu gowraceen aniga xalaal iima aha inaanu diinta islaamka ninkani soo gelina tiisii hore uu haysto ayay taasi waxa weeyaan daliil u tahay beedhan ahlucilmigu markaa kaasi noqon maayo muslim qaala ibnu abi maryam waa saciid ibn اlxakam almasri أخبرنا يحيى يحيى بن أيوب الغافقي المصري أيضا قال حدثنا حميد qala xadaثana anas can الnabiyi slى اllahu عalayh waslm w qala caliy bn cabdillah almadini abuاlxasan xadaana khalid bn اxaariث qala xadaثana xumaydu qaala sa'la waa weydiiyey maymuun ibnu siyaahin anas ibna maliki ayuu weydiiyey qaala ya aba xamza ma yuxarimu maxaa xaaraan ka dhigaya dama alcabdi addoonka dhiiggiisa iyo wa maalahu maalkiisa faqaala wuxuu yihi anas bnu malik man shahida an laa ilaaha ila allah qofka tawxiidka qira waistaqbala qiblatana wa sallaa salaatana wa akala dabiixatana fa huwa isagu almuslimu weeye lahu waxaa u sugan maa lilmuslimi waxaa muslimkaa u sugan ee xuquuqa wa calayhi waxaana dushiisaa min alxuquuqi waalwaajibaat maa cala almuslimi waxaa muslimka ama muslimiinta dushooda ah marka axaadiidan cumuuman ama guud ahaan waxaynu ka qaadanaynaa qofka waxa weeyaan islaama wax islaamnimadaasi burinaaya oo cadna aan lagu arag in dhiiggiisa iyo maalkiisu uu yahay macsuum mid ilaashan shareecadu ay xaaraantimaysay in dhiiggiisa la daadiyo amaba se waxa weeyaan maalkiisa la qaato waxaa markaa muhima in aada looga fiirsado laba mas'alo qofku waxaanuu ku dhacay ma yahay horta wax mukafira dee lagu gaaloobayo waxaan saa u leeyahay maanta wax sahlan bay noqotay oo biyaha markaa cabistooda ka fudud in layska yidhaahdo qofkaasi waa ridoobay waxaana laga yaabaa qofka sidaali inaanu garanayn haddii la dhaha riddada tacriifi ama qeex maxaa riddo la yidhaahdaa ma garanayo haddii la dhaha maxaa lagu ridoobaa ma akhriday kutubta ahlicilmiga baaburidda maxaa diinta lagaga baxaa bal sheeg waxyaabaha diinta lagaga baxo garan maayo bal waxaa laga yaabaa inaanu garan ahayn arkaan lislaam waxaanay noo warrameen bacdu hiqaat dad lagu kalsoon yahay oo culimo ahi dad maanta fitankaa ku dhex jira oo qoryo sita oo dhalinyara oo la weydiiyey arkaanulislaam uu yihi annagu arkaanulislaam garan mayne nalooma dhigine mujaahidiin baanu nahay waa mujaahid arkaanulislaamna garan maayo dadkana ridda ayuu ku xukumaya isaga ayaana ku jira riddada ama aan islaaminba ninkaan arkaanulislaam aan garan ahayn ama lah islaam xaggee islaamnimadu usoo martay isagaan diinta soobadgelinba qofka arkaan lislaam waxa weeyaan jaahilka oan garanahay arkaan islaam waxaa ka mid ah waxa weyaan shahaadataan qofkaan shahaadateyinkii macnahoodii aan garanahayn waxaa shuruudu laa ilaha ila allah ka mid ah qofkaasi xaggee ayaa islaamnimadu ay u soo martay haddana ridda ayaa laga yaabaa dadka inuu ku xukumayo marka marka koowaad war qofkani horta wax lagu ridoobo ma ku dhacay waa in laga fiirsado oo sidee taa lagu ogaanaya waxaa lagu ogaanaya binas waa in la haya nas daliil ku cad in hadalkan ama ficilkan ama ictiqaadkan uu yahay riddo oo min kitaab illaahi ah aw min aلsuna aلصaxiixa aw ijmac اlculamaa oo takfiirku waa xaq ilaahay subxana wa tacaala uu iska leeyahay xaqu lilahi uma lirasuulihi qofkana laguma takfiirin karo ila binasin min kitaabin aw sunati aw ijmaacin min alculamaa naska laftiisuna wuxuu u baahan yahay in la fahmo u baahan yahi ma aha inuu qofku dee aayadun u markaa ama xadiid aanu macnahooda fahmin inuu waxa weeyaan soo qaato maaha oo xataa kufriga lagu sheegayaa inuu yahay makii weynaayo diinta lagaga baxayaba mise waa kufri laskar isagoon kala garanahayn dadka qaarkood oo wax gaalaysiinayaa mabay maqalba kufrigan ku soo arooray aayaadki iyo axaadiisu inuu u qaybsamo akbar mukhrij min almilla iyo asqar mukhrij min almilla mid weyn oo diinta lagaga baxo iyo mid yar oo aan diinta lagaga bixin inuu u qaybsamo mabay maqalba haddana waxbay takfiirinayaan oo qawaacidda asaasigaa ee waxa weeyaan baabu takfiir ay tahay qofku inta aanu gelin inuu ogaado haddii kale waxa weya waxaa dhici doonta sibaab muslim fusuuq wa qitaalu kufrun nin dhalinyaraadaa la weydiiyey bal ka waran xadiidkan waa gaalnimo mar hadduu qofku muslim la dagaalamo diinta waa ka baxay buu yidhi waayo isaguma wa maqalba in kufriga alwaarid fi alaayaat walaxaadiid u qaybsamo akbar iyo asqar mid weynoo milada lagaga bixiyo mid yaroo lagaga bixi oo ay tahay markaad aayad aragto ama xadiid kelimatulkufri ay ku soo aroortay inaad iska hubsato ma waxaa looga jeedaa kii weynaa diinta lagaga baxayo mise kii yara oo aad raadiso daliil kale oo aad raadiso waxa weyaan fahmu salaf see u fahmeen saxaabadu kufrigan maxay ku sheegeen akbar mise asqar ahlucilmigu maxay ka yidhaahdeen nacam iyagoon in fara badan oo dhalinyarta ka midii aan fahmin macaanida aayaadka qur-aanka ayay deliishanayaan waxaa mar sanadkii dhoweyd magaalada maka aanu ku kulannay nin dhalinyaro oo leh soomaalida dad soomaaliyeed oo markaa meel lagula dagaalama kumeenay soomaaliyeedna islaam isugu yihi yaa ku yihi soomaalidao wada islaam murtadiin baa afkaa ka taagan allaale waxaa soo soomaali sheegta ee meelun maamulaa waa murtadiin kufaara maxay ku gaaloobeen waxay ku gaaloobeen xukumkii ilahay bay ka tegeen waayo xukumka ilahay in marka laga tago shee khaasa ayaa ila fadhiyey waan xusuustaa waad xusuustaa waan umalaynaya mise waad sii jeestimaad ilowey qisadii nacam mar dambada xagga dambe kasoo gaadha waad xusuustaa waan malaynaya marka waxaan ku ui maxaa u daliilo waaye in xukunka ilaahay bal kaba soo qaada inay ka tegeen oo marka laga tago in la kufriyo maxaa u daliila oo xukumka ilaahay ay ka tegeen oo daliilkeed weydiinaysaa waa maxay buui ha waxbaad gaalaysiinaysaa oo gaalaysiin hadal caadiya af soomaaliya wax laguma gaalaysiiye miyaad daliil haysaa xataa waman lam yaxkum bi anzil lah fa ulaikum alkaafiruun way xusuusan waaye daliil kala daayo nin kale oo waxa weeyaan ma hor fadhiyo show sheekada iyada maqlaya baa soo kaco wuxuu yihi dhegeyse dhegeysa sheekh anaa kuwa haya daliilka musxaf halkaa saaran buu soo qaaday aayad ayuu soo saaray dalika bianahum karihuu maa anzala allah karihuu waxay ku kufriyeen bu i waxay naceen wixii ilaahay soo dejiyey waxaan ku uhi karaahiyadu ma camalu qalbiba halkee wax laga nacaa horta ma qalbigaa laga nacaa ma afkaa laga nacaa ma xubnaha halkee wax laga nacaa miyaad ogeen alkaraahiya inay ta min acmaal اquluub oanad markaa si fudud aanad ku ogaan karin qofkan ilaahay sharcigiisa inuu necab yahay iyo in kale isagoo isagu muujista mooyaane ile qalbigaa waxna laga nacaa waxna laga jeclaada marka laabudda waa in aada loo hubsado arrinkan wax aad ku gaalaysiinaysaa horta gaalnimo ma yahay walihada waa rasuulku xataa talow kufran bawaaxa wal hadda ufiirsa ay bayinan daahiran ilaa halkasaan gaalnimo cad oo cindakum fiihi min allahi burhaan oo xagga ilaahay subxana wa tacala daliil aad uga haystaan daliilkuna faham buu u baahan yahy arrinta labaadna waxay tahay inzaal hada alxukm cala shaksi mucayan qof mucayan oo gaaro hebel hebela marka xukumkaa lagu dejinayo oo arrin gaalnimaabuu ku hadlay ama sameeyey ama ka muuqatay inuu aaminsan yahay uu sheegay markiiba waad gaalowday ama waa gaaloobay dila la odhan maayo qofkan mucayankaa marka lagu dejinayo xukumkaa iyaduna waxay u baahan tahay shuruud iyo tallaabooyin kalaa la qaadaya maxaa qofkan u geeyey ma jahli baa u geeyey ma muta'awilba oo sidanaba saxoo diina buu islahaa miyaa lagu khasbay laabudda min tawafur shuruud wa intifaa almawaanic shuruud baa jirta qofkii gaalnimada ku dhacay aanu gaaloobeyn ilaa laga helo mawaanic baa jira waxyaaba qofkii gaalnimada ku dhacay inuu gaaloobo u diidaayo hadda gaalnimu ku dhacay hortaadu gaalnimo kaga hadlo haddana arrintaasi waxay u diideysaa inuu gaaloobo allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka ayuu nin agtaada ka yidhi ilaahayow addoonkaygiibaa aad tahay aniguna rabbigaa baan ahay markiiba ma odhanaysaa waa gaaloobe mise xaaladdiisa aad eegeysa rasuulku muxuu yihi akhطأ min shiddati اlfarax farxada awgeed buu iskala garan waayo hadalkaa inuu yidhahdo umuba qastiyiinba allahuma anta rabbii wa ana cabduka buu doonaya inuu yidhaahdo wa kadalika waxa weeyaan tusaalayaal fara badan ayaa taasi loo helaya musxaf ayuu jiiday isagoon arkahayn waad gaalooday miyaad odhanaysa aan xusuustaa nin waxa weeyaan nin kale iyagoo ciyaari musxaf ka soo duulay dee tira lugtiisaa ku dhacday wuxu or or soo maydho or soo maydho ha shahaado goobjoog baana or or soo maydho ha shahaado buui ay musxaf bay lugtaadu ku dhacday war hay umuu qastiye musxafka inuu laago qofka hadduu u qastiye musxafka inuu laaga iyo iyo isagoon arkahayn hadduu jiro de waa kale xukum oo qofkii waxa weyaan lagu xukumi maayo markiiba inuu gaaloobay nacam baabka waxa weyaan takfiirka iyo gaalaysiintuna wuxuu sabab u yahay dadka in dhiigooda la xalaashado waxa weeyaan la laayo oo fitno la galo waxaa socda horeyna u socday in fara badan soo maray soomaalidu waa fitan ay tahay qofkii diintiisa inuun u turhaya ee aakhiradiisa inuu ilaashado doonaya inuu ka fogaado oo aanu ka qayb gelin taageero qalbi iyo mid af iyo mid maal iyo mid gacantoona oo ilaa haddii kale waa ka nadaamoon doonaa oo alcajala ila alfitan waxa weeyaan nihaayatuha wa natiijatuha nadaama qofka fitanka waxa la dhaha ku dheereeye ku degdega waxaa nihaayadeedu iyo gebagabadeedu ay noqotaa nadaama qofku inuu ka murugoodo waxaa loo baahaya qofku inuu ka istaago fitanka mowqifkii ay ka istaageen saxaabatu rasuuli illah imaamu axmed raximah llahu tacaala wuxuu yidhi fitankii waxay dhaceen iyadoo saxaabada rasuulku ay toban kun yihiin waxaan boqol gaadhahayn bal halaaثiin soddon ayaa wax ka qayb galay saxaabada oo iyaguna weliba mutaawiliin ahaa la sheegay toban kun oo saxaabiya fitankii soo gaadheen walaa dagaaladan iyo fitanka dhacaya dadka badankooda waxay u haystaan inay saxaaba ahaayeen dadkan islaynayey halaaثiin min aلصaxaaba akharu الصaxaaba ibtacaduu can hadihi اlfitan waa ka dheeraadeen oo waa ka fogaadeen bihada salimat lahum diinuhum sacd ibn abi waqaas baa ka mid ahaa saxaabadii ka dheeraaday fitanka waxaa dhacday inuu waxa weeyaan miyiga uu iska tegay oo xoolihiisa uu iska raacday fitnada waxaa la idhaahdo qofku waa inuu xataa meesha ay ka socoto uu ka fogaado iskaga tago si diintiisu ay ugu badbaado waayo qalbigu gacmaha uguma jiro inaanu dhalay baa u yimi oo wuxuu ku yidhi dadkii mulkigii ba isku haystaa buu yihi xukumkii baa la isku haystaa maanta dad baa yaabaya haddii la idhaahdo wadaadadaasi xukun bay isku haystaan haddaba waa dad dadkan aada uga khayr badnaa buu leeyahy dadkii mulkigii bay isku haystaan aduguna halka inaad ku reermiyoodi wadaadiga ku raacanaysaa meesha ka soo kax cidi kaama mudnee inaad ummadda waxa weeyaan hoggaanka aad u qabato oo aad cadaalad iyo shareecada aad ku hagtee wuxuu ugu jawaabi dhegays ay bunaya afi lfitnati taamurunii an akuna ra'san ma inaan fitnada madax ka noqdo waad i faraysaa buui fitnadaa socotaa ma inaan madaxdooda ka mid noqdo ayaad i faraysaa laa wallahi xataa ucطىa sayfa in darabtu bihi muslima nadaa canhu wa in darabtu kaafira qatalahu anuu ka qayb geli maahi ilaa laysiiyo seef muslimka markaan ku dhufto aan ku dhac ahayne ka baydhaysa oo ka ordaysa kaafirka markaan ku dhuftana dilaysa riwaayadka qaarkoodna waxaa ku soo aroortay inuu yidhi xukumka khamiiskaygaas aan cidi iiga xigin oo anigu xaq aan ugu leeyahay ayaa inaan wax xukumo inaan xaq aan u leeyahay aan u arkaa buuli macanaa marka la eego macanaa sifaadkiisa sifaadkii xaakimka laga rabay tawafarat fiih haddana anuu ka qayb geli maayo fitnada xataa tucطuunii sayfan lahu caynaani walisaan ilaa adisaan seef laba indhood iyo carab leh oo tacrifu alkaafira min almuslim seeftaasoo kaafirka iyo muslimka kala garanaysa ikhtalaطat اlumuur bal iminka waa taasee muqdisho adigu eego yaa kaafira yaa muslima nin waliba ka kalu riddo ku xukumaya oo dhiiggiisa uu banaysanaya oo marka uu dilo uu ku faanaya oo uu leeyahay alxamdu lilah ilaahay baa cadowgii ilaahay nasrigii naga siiyey ka kalaa ka daba hadlo isla inta in leeg buu leey macanaa fitna camiya saa laga yaaba adoo halkan iska fadhiyo barwaaqaysan oo iska shaqaysanaya oo nafis ku jira inaad fitnadaa carabkaaga kaga qayb gelaysa ama qalbigaaga nacam markaa seef noocaasa marka lay keeno ayuun baan anigu aan ka qayb gelayaa buuhi samictu rasuula allahi yaquul ina allaha yuxibu alghaniya alkhafiya ataqiy rawahu muslim wa imaamu axmed halkaygaasaan ku dhuumanaya buuhan ku qarsoonaanaya waayo muuminkaa ilaahay ka baqaya ee iska qarsoon ee fitanka aan dhex ordahayn ilaahay inuu jecel yahay buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ii sheegay shacbi caamir ashacbi ayaa isaguna wuxuu yihi lama qaatala marwan adaxaak ibnu qays marwaan markuu daxaak ibnu qays la dagaalamay ayaa ayman ibnu khuraym alasdi oo taabici ahaa ayuu u diray war ui inaa nuxibu an tuqaatila macana inaad dagaalkan aad nagala qayb gasho ayaanu jecelnay faqaala ina abii wa camii shahida badra facahida ilaya an laa uqaatila axada yashhadu an laa ilaaha ila allah aabbaha iyo adeerkay oo beder bay ka qayb galeen bu ihi waxaanay igula ballameenay igula dardaarmeen inaanan la dagaalamin axad yashhad an laa ilaaha ila allah fain ji'tanii bibaraa'ati min annaar qaataltu macaka haddaad damaanad ii keento adii damaanad qaadayso inaan naarta ka badbaadayo dagaalka waa kula gelayaa bu ihi faqaala idhab wawaqaca fiihi wasabahu araroodo naga teg bu ihi marka hore dad ma fulayo xumi waad baqanaysaa wuu caayay abyaat buu tiriyey gabay ayman wuu leeyahay walastu muqaatilan rajulan yusalli calaa sulطaani aakhara min qurayshi anuu nin tukanayo la dagaalay maayo buuhi oo mid kaloo quraysh ka mida anoo xukum u doonaayo la dagaalami maayo nin xukum doonaayo anigu u dagaalami maayo oo dad tukanayo la dagaalami maayo lahu sulطaanhu calaya ismi walisweydi maxaad ka faa'idaysa way iska caddahay dad fara badan oo fitanka maanta ku dhex jira inay xukum doonayaan hadalladoodaabay ka caddahay xataa idaacadaha iyo b b c yada iyo ay ka sheegayaan afcaashoodana waa ka cadday isbedbedelka wuxuu shalay toola diidanaa ee uu lahaa waa riddo ilaa shareecada islaamka la qaato waa dagaalamaynaa ayaad arkaysaa isagoo berri haddana xaggii kale ka soo jeedo le waa difaacaynaa waa u dagaalamaynaa hadda wax isbedeleen ma jire waaqic waa kii hore uun isaga ayuun baa isbedbedelaya oo fitnadu marba dhinac waxa weeyaan ay u tuuraysa lahu sulطaanu calaya ismi isagu xukumkiisuu heli doonaa ninkan aan u dagaalamay laakiin dembigu aniga taa lagaga dhaafi maayo macaad allahi min jahlin waطayshin aw qaatilu muslima fi gayri shayin falaysa binaaficii maa cishtu cayshi ilaahay baan ka magan gelayaa jahli iyo fudayd ma muslim baan la dagaalamaa oo aan kula dagaalamaa waxaan banaynayn la dagaalankiisa haddaan sidaa yeelo mayadaa noloshu waxaba taraysaba qofku hadduu dhiigga islaamka faraha la galo waxaa dhacaysa de inay noloshu ciidhi ku noqoto laa yazaalu lmu'min fii fusxati min diinih maa lam yusib daman xaraama ayuu uhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam xumayd ibnu hilaal baa wuxuu leeyay muطarif ibni cabdillaahi ayaa waktigii fitnatu ibn alashcaf fitnatu ibn ashcaf fitna cadiima aheed oo muslimiinta soo martay kaiir min alquraa waalculamaa ayaa xataa fitnadaa ku dhacay oo wixii ku dhintay mooyaane wixii kale ay markii dambe ka nadaamoodeen ay ka murugoodeen taasina waxay tilmaamaysaa waktiga fitanka culimadu waa safiinatu nuux ahlulcilmiga ayay tahay oo in lg in iyaga wax la weydiiyo lagu xidhnaado oo yacrifuuna alfitnata idaa aqbalat fitnadu markay soo fool leedahay bay garanayaan qofka ilaahay sunnada fahamsiiye manhajka saxiixa ee taariikhda iyo waaqica iyo sunan allahi alkowniyana la socdaa waxaa soo socda inuu fitno yahay waxa weeyaan waa waa fahmi karaa laakiin idaa adbarat carafaha annaasu kulluhum fitnadu markay daba jeediso dadka o dhan baa garta dadkii sacabka u tumaayey kuwii ku faraxsanaa kuwii soo dhoweynayey markay wax walba cardaabdiqaha ka dhigtay waxba aanay reebin ee dadka ay weydaarato waryaha ile fitna ahay lakin ahlucilmigu yacrifuun qabla dalik waxaan uga jeedaa ahlucilmiga oo dhanna ma aha waktiga fitnada cidda lala tashanaya wax la weydiinaya oo ahlucilmi fitnada ku dhacay laftooda haddii ay jiraan laa yus'aluun walaa yustaftuun nin isaga laftiisi waaqic fi lfitna fitnada lafteedii ku jira kaa fitnada waxba laga weydiin maayo ahlulcilmi aladiina yuxadiruuna min alfitn ahlulcilmiga fitnada ka digaaya ee fitnada waxa weeyaan lafahooda uga badbaaday ayaa la weydiinaya dad baa u yimi marka muطarif ibn cabdillaahi taabiciga jaliilka waxay ku yidhaahdeen kaaliyo dee dagaalka nala galo xajaaj ninkan la yidhaahdo ayaanu la dagaalamaynaa ila ibn lashcar xajaaj buu la dagaalamaya xanaaquu xajaaj ibnu yuusuf ka qaaday ayaana dagaal ku kalifay oo qaa'id buu ahaa ka mida quwaadda muslimiinta oo cadowga islaamka la dagaalamaya ninkan xajaaj la odhan jiray baa warqad u diray oo waxa weeyaan uu ku caayayo xifiltan ayaana ka dhexeeyey warqadaasa waxay kaliftay ciidankii gaalada uu kusii waday ee reer faris in muslimiinta uu kusoo jeediyo ayay kaliftay oo umam dhami waxa weyan ay ku fitnoobaan waa fitnadii shacbi ilaa shacbi taabiciya oo imaama waad garanaysaan ayaa ka qayb galay laakiin xujo ma haddee markii dambe inta lasoo qabtay baa loo keenay xajaaj war shacbiga maxaa kugu dhacay waad noo iman jirtay oo imradaad nagu salaami jirtay ya amiir almuminiin baad ohan jirtay markaasuu yihi imikuu leeyay imikuu imaaradii qiraya shacbi ya amiir almuminiin xajaaj buu ku leeyahy asaabatna fitna lam nakun fiiha dararatan adqiya walaa fajaratan aqwiya waxaa nagu dhacday fitno kuwa ilaahay ka baqdayna aanaa noqon oo dee marka horeba ka dhex baxay ama ka fogaaday walaa fajaratan aqwiya kuwii xoogle wax iska celiyana maanaa noqon waa tamaantayna haystaa waata fitno aanad geynahayn waxbana aanad ka keenahayn oo dhibaatona waxa weeye aanaad ka soo kordhinayso diintii iyo dalkii iyo dadkii iyo naftaadii intiiba dhibaatona aad ga soo kordhinayso marka muarif baydhan kaale ninkan ayaanu la dagaalamaynaaye wa fujuuru xajaaj macruuf xajaaj fujuurkiisa iyo xumaantiisa waa mid macruuf oo aanay qarsoonayn oo lama odhan karo dee xajaaj nin khayr iyo wanaag badan ayuu ah bal islaamnimadiisa ayaaba shaki gashayba xajaaj lakiin maa macnaheedu xataa qofku xaakimka hadduu gaaloobo in markiiba la iskala dagaalami karo maaha oo dagaalku wax sidiisa islaamku u doonaya maahee maxaa ka dhalanaya baa la eegaya oo xaaladan bal haba gaaloobo xaakimkiie haddaynu la dagaalano ma wanaag baa ka soo kordhaaya mise dhibaata ka soo kordhaysa haddaynu la dagaalano halkiisii sii haysta ka waran dhibaatana ay dhacdo dhiig iyo maal iyo waxba aanay inoo hadhin marka islaamku almasaalix almafaasid buu eegaya xataa hadduu xaakimku noqdo kaafir markii hadalkii ay ku badiyeen ba wuxuu yihi ara'aytum hada aladii tadcuunanii iley bal hadalkaa u fiirsada ya ikhwat alislaam war waxaanaad igu yeedhaysaan ka warrama hal yaziidu calaa an yakuuna jihaada fi sabiili illah hal yaziidu calaa an yakuuna jihaada fi sabiili illah marka la dheeraysiiyo ee la ammaano ee meel sare la gaadhsiiyo miyuu dhaafaya inuu jihaad yahay dagaalkanaad iigu yeedhaysaa marka la amaanee la dheeraysiiyo meel fog la gaadhsiiyo inuu jihaad yahay miyuu dhaafaya qaaluu la maya wa waa jihaadun waxaanu kugu yeedhaynaa dagaalkaanu kugu baaqaynaa qaala fa inii laa ukhaatiru bayna halakatin aqacu fiiha wa bayna fadlin usiibuhu rawaha ibnu sacad fi طabaqaat اlkubraa waxa uu leeyahay haddaba anigu u bareeri maayo halaag aan ku dhaco inaan u dhaxeeyo inaan halaag ku dhacayo iyo inaan fadli helo dagaalkii dee arrinkiisu dagaal uu cad yahay maaha wuxuu u dhaxeeya inuu jihaadka aad sheegaysaan uu noqdo fadli aan helo iyo inuu noqon waayo halaag aan ku dhaco marka anigu dee halista noocaasa uma bareeri karo in labadaa ka dhaxeeyo intii waxa weeyaan aan halaag ku dhici lahaa fadligaasi hay dhaaf hadalka macnihiisu waa sidaa maana adnaa shay xataa haddaad ka shakido dagaalkan xaqnimadiisa ila wixii waa dagaal oo naf baa go-aysa sida salafka qaarkood ay yidhaahdeen marka iyagana dagaal noocaasa loogu yeedhay wallahi haddaan laba nafood lahaan lahaa mid baan idin raacin lahaa buuri hadday meel fiican marto o layga soo warrama inay meel fiican martay ta kalena waan ka dabageyn laha laakiin wixii waa naf qura mar hadday baxdo khalaas soo boqon mayso marka naftan qura ee ilaahay siiye meel xun inay ku baxdaa baan ka ilaalinaya ayaa uu leeyahay mar kale wuxuu yidhi lian yaquula allahu lima qatalta fulana lima la lima laa qatalta fulana axabu ilaya min an yaquul lima qatalta fulana ilaahay maalinta qiyaame inuu gu ha hebel maxaad u dili weyday oo taa uu igu qabsado ayaan ka jecelahay inuu ilaahay yidhaahdo maxaad u dishay nacam oo qof dilkiisu uu bannaan yahay inaad dili weydo iyo qof dilkiisu xaaraan yahay inaad disho labada tibaa weyn waxa weyan qof dilkiisu xaaraan yahay waxa weeyaan inaad disho ayaa weyn marka aniga intii ilaahay uu ii qabsan lahaa dadkan maxaad u laysay ha i qabsada qiyaamaha maxaad u leyn weyday maadaama arrinku aanu cadday oo ishkaal waxa weeyaan uu ku jiro marka waxaa loo baahaya baaraka allahu fiikum zamanu lfitna in la akriyo waxaweyan taarikhdii fitankii dadka muslimiinta soo maray bal maxaa laga faa'iidey in waxa weeyaan la akriyo nusuusta fitanka kusoo arooray axaadiid in badan oo kamida dhalinyarta muslimiintu baab lfitan waxaad moodaa inaanay kala furinba walihada baa fitnadii iyo wixii xaq ahaa uu isaga keen khaldamo oo mar walba dadka iyagoo iska baraadla fitna ay gelayaan dabeetana qaarna ay ku cuslaanaysaa inay ka baxaan fitnadii mar hadday fitnadu ku hareerayso inaad ka baxda waa kugu cuslaanaysa qaarna waxa weeyaan murugo iyo nadaamo arrinkooda uu ku dambaynaya inay ka murugoodaan alla maxaa kuu geeyey inuu arrinkooda waxa weeyaan uu noqdo fitanka insha allahu tacaala mar baynu si faahfaahsan uga warrami doonaaye waktiga fitanku ay jiraan waxyaabaha lagu baxsado waxaa ka mida waxa weeyaan alanaat watu'ada in lagu dadaalo degenaanshaha iyo miyirinta arrimaha oo aan lagu degdegin fitanku dadka ay la tagaan waxaa ka mida ee markiiba ay qaataan qofka degdega badan iyo qofka hadalka badan ee markiiba ka hadla iyo qofka waxa weeyaan sidaas oo kale ibnu mascuud baa la weydiiyey oo lagu uhi fitnada ka warrano yay la tagtaa wuxuu waxay la tagtaa khaiib afmishaara khaiib afmishaara baa u horeeya kuwa fitnadu ay la tagto oo khudbadiisa iyo hadalkiisa iyo afkiisa waxa weeyaan ku hurinaaya marka had iyo jeeraale waxyaabaha shakiga leh fitanka gaar ahaan dagaalada ku saabsan gaar ahaan dad muslimiin wada sheeganaya dhexdooda miyiri u kaadi arrimuhu intay kala miirmayaan bal ay kala caddaanayaan calalaqab ha ku degdegin nacam had iyo jeeraalana noqo qof caqli badanoo bal natiijadu maxay noqon doontaa isweydiiya ee qof intan u muuqata uun arrinkiisa iyo taladiisa ku dhisaaya ha noqone intan un ku dhisaayo hortada maxaa ka dambayn doona waxaan xusuustaa waxa weeyaan dagaaladii maxaakimta iyo hogaamiye kooxeedyada ka dhexeeyey markay muqdisho ka bilaabmeen ayaa habeen sidan oo kale dersi muxaadaro loo weydiiyey waxaan u sheegayaa maanta walaalihii maalintaa ila yaabay maanta waxaan filaya inay garaabayaan waxay ku dhahaan ka waran mawqifkay nagala gudbooni waa maxay waxaan ku uhi waa fitna dagaalada hogaamiye kooxeedyada iyo maxaakimtu waa fitna baan idhi faa'iidadu iyo natiijaduna waxay noqonaysaa inta dhalinyaro fara badani ay dhintaan in haddana si fir laga soo bilaabo weliba anigu keybka ma ogiye laakiin sunat llahi alkowniya markaynu eegno saasaa inoo muuqanaysa iyo wixii horeba waxa weyaan inoo soo maray tacajabuu wastaqrabuu laakiin waxaan filayaa alyoom ciddii cuqala ahi hadal saxa inuu ahaa inay ka markhaati kacayaan waxaana hadalkaa uhi waxaan eegayay bikafdi nadr marka laga yimaado ma banaan yahay dagaalkani in lala dagaalamaa dadkan oo dhiigoodu xalaal may mise xalaal maa taa marka lagaba yimaado waxay ahayd qofka caaqilkii maalintaa inuu isweydiiyo wadaadadan noocyada badan ee magacyada badan ee mabaadida iyo manaahijta badan haddii ay guulaystaan iyagoo arlada ay qabsadaan gaala ma deynaysaa hadday dayn weydana awooday iskaga celiyaan ma leeyihiin su-aalaha maalinta laysma weydiinahayn hala wada ayunbu arrinku ahaa hadday gaala dayso oo arlada iyaga faraha looga qaado iyagu ma isdaynayaan oo talo ma kala badbaadayaan anuu labadaas su-aalood baan maalintaasi aan isweydiiyey bacdil ikhuna waan weydiiyey oo arrimahaasi ku jiray waxaan ku uhi waxa weeyaan maalintii wadaado aada hubka qaadateen arladan haddii idinku aada qabsataan oo waxa weeyaan aada xukuuma islaamiya ka taagtaan ila waaqaca kugu meersan baa la eegaaye ma waxaad islahaydeen gaaladu waa idin daynaysaa faraha idinka qaadaysaa wuxuu uhi maya maya wallahi waa ogeen in halka naloogu imanayo wayna xisaabtanteeno ma tiraaheen war maxaynu haynaa intee in leeg baynu dawladda islaamka halka aynu ka dhisnaynu ka iclaaminay aynu difaaci karnaa waxba inaanaan hayn waa nolo nala muuqa no- noo muuqateeye halkaasun bay nala martay oo arrintu halkanay gaadhaysa wa ismaanaa lahayn kumaanan tala gelinba inay heerkan waxa weya inay gaadhayso marka arrimaha tu-ada iyo tafkiir xeel dheer iyo miyirin waa in lagu eego waxyaaba noocaasi markaay ay soo baxaan waana in lagu cibro qaato waxaan dhacaaya macanaa fitna tilwa fitna tilwa fitna haddana aan lagu cibro qaadanayno mid kale markay timaado loo wada hanqaltaagayo waar haadihi alumma si sahlan baa lagu islaaxin karaa adoon fitno dilin dhiigna aan daadin mashaakilla aan weylaadna ummadda aan u soo jiidin iyo dhibaatooyin aanay qaadi karahay waxa weeyaan camalka la hubo inuu yahay camal saxa oo maqduur calayhina lana awoodo oo cibaadat lwaqti ah inshaqil bi ku mashquul waxa weeyaan udcu ila allah callim innaasa alkhayr ikhwaani fi llah bal dib u eega oo imisaa dagaalo iyo fitan iyo dhiig dhacay maada istafaadat addacwa alislaamiya fi somaal maxay ka faa'iida bal intii dacwada la wado dadka wax la baraaye la waaninaye khayrka loo sheegaaye isbeddelka dhacaynaga bal labadaasun isgarab dhigada macanaa dacwadii aan fitan iyo dagaal iyo dhib iyo dhiig daata iyo cadow sabab loogu noqdo waddanka inuu soo galo aan wadan bal amaradeed iyo midheeda baleeg tawxiid intishaaray waxa weyaan dad cilmigii bartay ducaad ilى اllah ummaddii waxa weyaan islaaxday in badan oo kamidii bixamdi لlahi tacaala iyo bal dagaalka iyo fitnadu waxay dhashay bal labadaa isgarab dhig qofka caaqilkaa cibra ayuu ka qaadan karaa waxaad moodaa waxa weeyaan in axaadiistaasi waxooga ay igala baxday mawduucii istiqbaal اqibla ee aynu ka hadlaynay laakiin waxaan filayaa de inaynu u baahanay inaynu isbaraarujinno wixii khaطأa nastakfir اllaha minh wixii sawaabana ilah baynu g uga subxaana watacaala mahadnaqaynaa wanatanaasax fima beynana waana aynu isu nasteexaynaynaa liana alamra adiin ya ikhwaan wixii anigu aan waxa weeyaan ku khaldamo naasixuni wixii dee khalad iila muuqdana kish bay noqonaysaa haddaan idiin sheegi waayan qarsado inaan idiin sheega waa min baab waxa weeyaan annصx lilahi subxana watacaala walaysa wallahi waraءa dalika waxaweyan adnaa garad ilaa waxa weeyaan nusxi diini arrintaas inay tahay mooyaane ujeedo kale oo ka dambaysa ama ka horeysa ama u qarsooni waxa weyaan ma jirto waxaynu ku farxaynaa islaamku inuu guulaysto oo u sareeyo laakiin waxaynu leenahay waddada saxda ah ee taasi ay ku imanayso aynu u maro wixii darar iyo dhibaato uu sii kordhinayana nabtacid canhu aynu ka fogaano wallah aclam sala allah calaa nabiyina mxamed